waxaan maanta halkan doonaya erayaan ka idhaahdo cabdiraxmaan dheer oo xildhibaanah oo runtii sharaf naga mudan oo sita xasaamadii xildhibaannimo laakiin aan looga baranin biyaysyarka maanta uula yimi xildhibaanada waxaynu arki jirnay wasiiro dabadhilfa laakiin xildhibaanada dabadhilfa oo reer caaya ama xisbi weerara haraba maynu arag waxaan ka xumahay arrintaa waxaan leeyahay cabdiraxmaanow haddii lagu yidhi guddoomiyahaagii u soo jawaab adinkaa faysal isku reeana ama wuxuu lagu yidhi qabyaanad bay ku samaysaa horta maanta qabyaanad kulmiyaa ku calaamadsan waynu ognahay shirkii kulmiye qabyaanadaa lagu fadhiyey qabyaanadina waata maanta burburisay kulmiye waata maanta raggii lahaa ee lafdhowrkaa dabadda looga soo tuuray qabyaanadi waata anigana waxaan ku leeyahay salaxley toddoba iyo siddeetigii markay esaram gashay ee tay ahayd madaxa tiknikada waa adigii tiknikadii u diiday oo gurmato dhallinyaradii miinada gashay maanta in maxkamad lagu saarayana ma ahayn inaad anaga nacayno waxaan ku leeyahay xildhibaan isku noqo haddaad isleedahay afreer ku hadal reerka laguula hadal waa reerkii ku doortay wax walba way leeyihiin facaalka noocaasa lagula baray xildhibaannimada isku noqo dibna waxaa siiyay kaaga soo yeedhi wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu